إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaraxyo ka dhacay gobolka gadow ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka dad kenyaan ah oo kirishtaan faafinayay ayaa degmada dhoobley qarax lagula beegsaday qaraxala ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad taxane ah loogu magac daray geedigii gurguurte guul masegebi dhaclayn kuwaas oo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheikh ku qaaday wilayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay nadwo cilmiyaad ballaaran ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe dab khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya maamulka la baxay somalilan ayaa xabsiga dhigay in ka badan boqol iyo konton dhallinyaro ah dowladda federaalka ayaa turkiga kula heshiisay in maraakiib iyo doomahor leh ay dalka keento si ay u xaalufiyaan kheyraadka badda soomaaliya ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qaraxyo ka dhacay gobolka gadow ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakadaha mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala qarax u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay inta u dhexaysa degmada doolow iyo degmada beled xaawo waxaana lala eegtay gaari ay la socdeen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka waxaana dadka halkaa ku naf waayey ka mid ah sargaal kabtan ah oo magaciisa lagu soo koobay qoorgaab sidoo kale saraakiisha halkaa ku dhintay waxaa ka mid a sargaal halxidigla ah oo lagu magacaabo cumar kaniini cumar kaniini ayaa markii hore qaraxa ah uu dhaawac ka soo gaaray balse dib dambe ayuu ka naf baxay sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaarigii uu qarax u haleelay oo uu ku rakibnaa qoraga loo yaqaano biitaamka ayaa gebi ahaanba ah asna halkaa ku burburay isla gobolka gadow waxaa qarax lagula beegsaday sarkaal ka tirsan ciidanka loogu yeero niso ee ka tirsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo dhagajuun dhagajuun ayaa qaraxa lagula beegsaday hoyga ah uu ka degan yahay degmada beled xaawo ee gobolka gadow si darqi ah ayuuna kaga badbaaday dhanka gobolka jubbada hoosena dad kenyaati ah oo kirishtaan faafinayay ayaa qarax lagula beegsaday degmada dhobley waxaana qarxaas ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana halkaa ku dhintay mid ka mid ah kenyaatigii faafinayay kirishtaanka halka sidoo kalena ay saddex kale ku dhaawacmeen saddexda dhaawacantay ayaana la sheegayaa laba ka mid ah inuu dhaawacoodu yahay mid garaab ah ma ahan markii ugu horraysay oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab degmada dhoobley ku beegsadaan kenyaatii faafinayay diinta kirishtaanka dhanka gobolka bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalal qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugnaa xaafadda buula jamaaco ee magaalada baydhabo waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxaas ka soo gaaray mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad taxaneh loogu magac daray geedigii gurguurte guul mase gibidh calayn kuwaas oo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheikh ku qaaday wilayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd cali
mu'asasada alkataayib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay baahisay qaybta koobaad taxane loogu magac daray geedigii gurgurta guul mise gebi dhaclayn kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarradii uu kala kulmay qaybta koowaad ee muuqaalka oo la daawan karo shan iyo labaatan daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ayaa soo bandhigaysa xaqiiqda fashilka qaraar ee labadii sane ee lasoo dhaafay uu la kulmayey xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka bilowga hore ee filimka waxaa lagu daawan karaa buuq iyo fadeexad haraysay teendhada afisiyoni ee lagu soo doortay xasan shan iyo tobankii mey labada kun labaiyo labaatankii waxayna madaxda dowladda federaalka qaarkood oo iska yaabay sheegayaan in shisheeyaha oo goobjoog ahaa uu la amakaagay nidaam darradooda aan ismaqalno bilaahi calaykum aan ismaqalno dadka adduunka ay noo yimid waa inala yaaban yihiin safafka dambe ha la aado mas-uuliyiinta soomaaliyeed waa la garanayaa ee fadhidee fadlan dib u durka
السلام عليكم
intaanan qof qof idiin sheegin oonan u magacaabin maxamed Omar Dalac. maxamuud sayidow xagga dambe tag walaal adigoo mahadsan waxaan u baahanahay laba khiyaar midkood inaan qaadanno ama martidu bannaanka ha fadhido ama innagu aan bannaanka tagno labadaa midaan qaadanno waxaan ka codsanayaa buuqa halkaa ka socda dadkaas qaylinaya ha layga bixiyo ha layga bixiyo dadkaa intaasi kadib waxaa muuqaalka lagu soo gudbinayaa sida ay shisheeyaha uu maraykanku ugu horreeyo hoggaanka ugu hayaan dowladda federaalka mid ka mid ah xildhibaanada iyada ka tirsan ayaana ka markhaati kacaya inaysan tallaab qaadi karin ilaa in uu maraykanku og yahay mooye annaga hadda dagaalkeenna maraykanaa ku qorsheeya madaxweynaha waa codsana meeleebel dagaal inugu qaado fasaxaa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheheenna inta ma ahan intuu ku wajahan yahay xasan sheekh oo goli welibaa ka sheegayaa inay muddo kooban kaga adkaanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu filimku muuqaallo dhowr ah ka soo bandhigayaa isaga oo goobo kala duwan ka hadlaya waxaana khudbad weliba oo uu jeedinayo odhanayaa hal hadal oo uu ku tilmaamayo inay ka awood badan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mar waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana ka dhinac walbaan uga badannahay intii hore waa ka khibrad badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka farsamo badannahay waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
inkastoo awoodda uu xasan sheegtay laga waayey fagaaraha dagaalka waxay docda kale mu'asasada alkataayib kuu soo gudbinaysaa sida ay dowladda federaalku ugu fashilantay dagaalkii ay ku iclaamisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xeryo badan oo cagta la mariyey saraakiil muhiim ahaa oo la laayey iyo weerarada habeen iyo dharaar cad baa ka dhacaya muqdisho ayaa bannaan ka soo dhigay niyad jabka shisheeyaha iyo dowladda federaalku ka qaadeen dagaalkii uu xasan sheekh hoggaanka u ahaa filimku wuxuu daaha ka rogayaa qorshe dagaaleed fashilmay oo ay bilowgii dagaalka xasan sheekh u keentay dowladda maraykanka kaasoo ahaa in mooryaan macawisley ah la hubeeyo islamarkaana loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo looga daysanayo arrintaasi tijaabo uu horay maraykanku ugu sameeyey ciraaqa qorshayaasha maraykanka ee la xidhiira arrimahaasi iyo qoraalladii laga sameeyey ayaana waxaa soo gudbinayaa sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muuqaalkiisa filimka lagu soo gudbinayo xilli uu ka hadlayey shirkii bariga afrika ee dhacay intii ay dagaaladu socdeen arrintaana waxaa ka markhaati kacaya hay-adaha daraasaadka ee maraykanka sida macadka daraasaadka s s i macadkaas oo weliba taabacsan kollejka arrimaha dagaalada ee ciidamada maraykanka macadkaas iyaga oo tilmaamaya qaar ka mida faa'iidooyinka ay ka heleen adeegsiga maleeshiyaadka beeleedyada ayaa waxa uu yidhi dalaalka ameerikaanka ah kasbashada hal hogaamiye beeleed oo keliya oo ay ku guulaysteen inay tajniidiyaan ay suurto gelisay inay joogsadaan weeraradii joogtada ahaa ee lagu soo qaadayay ciidamada maraykanka ee ku sugnaa mandiqadaas oo mandiqada haasada barwe hal xaboon tajniidinay hal oday kaabaqabiiloo tajniidinay ayaa wuxuu leeyahay wuxuu naga kaafiyeyba dagaalkaba qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa raggii naftooturayaasha ahaa ee fuliyey camaliyaadkii lala beegsaday xeryaha dowladda federaalku ay ku leeyihiin deegaanada iyo magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale kuwaasoo xasan sheekh u sheegaya inuusan marnaba libin ka keeni doonin dagaalka ay ku fashilmeen shisheeyaha ku soo duulay dalka gurgurta waxaan ku leeyahay dhaarta aad dhaaratay waan laguu sheegay taas ayaa noo dhaartay sheekhiin calleer wuu kuu sheegay dhaartaan aad dhaaratay ayaa dhaar noo ah waana aragtay waan wixii kasii wixii kasii badan waa dhimin doontaa hadday baashi bilaaw tahay ayaa qalbi jabtay marwal meel u cararaysa junuudullaahi miyaad la dagaalan kartaa waxaan waa junuudullaahi alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan waxaan isugu imaanay anagoo ah junuud min junuudillaah oo maanta halkan isugu imaanay inaan cadow ilaahi subxaana watacaala aan la xisaabtanno oo cadowgaas kibray aan maanta ilaahi subxaana watacaala dartiisa aan ummadda islaamka aan ka kaafino insha allahu tacaala albaabkaas arta anaga idin daafuri doono insha allah idinkan waxaa bayc ku galayna inaan gadaasha aan ka harin insha allahu tacaala
هبت رياح صرصر عاتية تزمجر
gebagabada muuqaalka ayaa lagu ballan qaaday qaybta labaad ee filimka
nadwo cilmiyaad ballaaran ayaa ka dhacday degmada saakow ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
nadwadan oo ay ka soo qayb galeen boqolaal dad ah ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe gaar ahaan masjidka weyne alhuda taasoo ay soo xaadireen dad aad u fara badan oo si deganaan ah u dhegaysanayay nadwada culimmada ka hadashay waxaa ka mid ah sheekh jaamac maxamed cuthmaan sheekh cabdulilaah iyo sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo ka hadlay nadwada nadwada ayaa halkudhig ama ciwaan looga dhigay irkab macna walaa takun maca alkaafiriin sheekh cabdulilaah ayaa marka hore isdultaaq qof weliba wax ku fahmi kara ku sameeyey dulliga ummadda soomaaliyeed ku habsaday iyo asbaabaha kala duwan ee uu leeyahay isagoona dardaaran wax kool ah u jeediyey dadka ka fadhiya jihaadka caalamiga ah ee ka socda dalka soomaaliya ee la isaga dafcinayo shisheeyaha dadka diinta iyo dalka duulaanka ku ah ummadda islaamka markaa maanta dulliga ay ku jirta aan sheegnay dee asbaab buu leeyahay hada iskama imanne asbaab buu leeyahay marka maanta ummadda waxaa la gudboon oo qof kastoo inagayna mida waxaa la gudboon oo ku habboon inuu sameeyo meeshan suuq baa ka jira ganacsi baa ka jira suuqaa laguma kala gato yaanyo iyo iyo baradho iyo laguma kala gato iyo bariis iyo iyo sokor laguma kala gato suuqaa waxaa lagaga ganacsadaa waxaa lagu helaa ganacsi naar lagaga badbaado suuqaas waa suuqa jihaadka weeyaan iyo qitaalka weeye ilaahay baa wuxuu leeyahay fii kitaabihi alcasiiz yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim suuqan ganacsiga lagu hayo waxaa lagaga badbaadaa naar daran oo kulul maxaan samaynaa si aan uga badbaadno daarta tu'minuuna billaahi wa rasuulih wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun saasaa idin khayr badan inaad dagaalantaan oo gaala iska dhicisaan oo naf iyo maal ku bixisaan jidka ilaahay ayaa idin khayr badan ilaahay marka maxaad ka helaysaan yakfir lakum dunuubakum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم انت هداد سميسون نفي مال هورتد او دغال جيدك لا او دغالنتد horta dembigaagaa lagu dhaafaya min dunuubikin lama odhan qaar lama dhihin dunuubta dhan baa lagu dhaafaya ninka mujaahidka dagaalama ee shahiida dembigiiso dhan baa la dhaafaa ilaa xaqal aadamiyiin baa la yidhahda deyntii wax lamida mooyaane
sidoo kale sheekh cabdiweli muude oo ka mid ah culimmadii ka hadashay nadwada ayaa diiradda saaray oo farta ku fiiqay khaswul fikri ama dagaalka maskaxeed ee ka socda caalamka islaamka ayna bandiirada u sidaan dowladaha reer galbeedka iyo kuwa xulufada u ah ee kuwa martaglaya dalalka muslimiinta ee ku yaala dunida daafaheeda kala duwan
khaswul fikriguna waxa weeye dadka muslimiinta ah in maskaxda looga soo duulo oo maskaxdooda la qabsado oo duulaan ahaanba ay gaalada isu dhiibaan wax kasta ay wateen iyo isku hallaynta ay lahaayeen maraykana wax idiin tirahayo waxba maysan u tirin waana wax ay ku soo duuleen ama ay ku soo baxeen dadka muslimiinta in badan caamadooda ka midana qasulfikri baa galayo waxay dhaheen diyaarad baa laydinku weerari meesha isaga soo baxa mujaahidiintii qof walba oo ehelkiisa kii riddada joogay waa soo wacahaya waa la iscabsi gelinayaa moogta waxaa leeyahay ka soo carara meesha diyaaradda baa laydinku qasfinahaya ciidan fara badan baa soo socdo lama hor istaagi karo laysma hor taagi karo ha laga soo baxo meelaha waa markaasulfikri dadka muslimiinta caamada la geliya caamadu ay welwelahayaan cabsanahayaan qofka calaaqada intuu ilaahay la leeyahay tabaaraka wa tacaala maskaxdiisii laguma duuli karo haddaad ilaahay ku xiran tahay awood kasta ay gaala heestaan awooddoodu waxba ma ayaa ka sarraysa awoodda ilaahay baa ka weyn tabaaraka wa tacaala qasulfikriga iyo duulaanka iyo cadowga maanta nagu soo qaadeen oo ah muslimiintu waa yar yihiin waana fircoonna waa tuu adeegsaday wuxuu yidhi inna haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun afar gubata waa muuse iyo inta raacday wa innaa la jamiicun xaadiruun annagaa ka badan waana ka digtoonna qasulfikriga ee muslimiinta raba inay ku qabsadaanna ayagii baaba lagaga adkaaday ilaahay fadligii oo maanta waad aragteen afghanistaan waxaad hub keentaan ma qaadi kartiin baa la yidhi askarta bes ha noola badbaadiyey bay ku cabaadeen waa aragteen allahu akbar oo afghanistaan maanta allahu akbar allahu akbar maanta afghanistaan biakmalihaa raayada tawxiidkaa ka babanaysa labaatan sano kabacdi dhibkii ilaahay waa ka qaaday
marar badan maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wilaayaadka islaamiga ah ka qabtay nadwaad noocaan ah iyo muxaadaraad loo qabanayo ragga iyo dumarka muslimiinta looguna buraarujinayo dhagarta uu maleegayo cadowgooda geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaya sidii uu u duufsan lahaa ugana saari lahaa diinteena suuban ee islaamka
dab khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dab ka kacay dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya kaasoo geystay khasaare kala duwan dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu baabi'iyey ilaa toban iyo shan xarumood oo ku yaala xirada xagardheer oo ka tirsan dhulka n f d kalcarar xooggan iyo baqdin daran ayaa ka dhalatay goobta uu dabku ka kacay mana jirto wax gurmad ah oo loo fidiyey ama gaadiidka debdemiska ah oo soo gaaray halka uu dabku ka kacay waxaana goobta uu dabku ka kacay kaabiga ku hayaa kaalin weyn oo shidaalka lagu iibiyo taasoo lagu magacaabo cali dumaal muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya sida uu dabkan u bilowday waxaadna arkaysaa boqolaal ruux oo naftooda kala baxsanaya dabka waxaa qarxaya fuustooyin ay ku jiraan shidaal dadka qaar ayaa goobaha kale ee ka agdhow halka uu ka bilowday ka soo saaraya ama ka daabulaya hanti aad u badan si kastaba ha ahaatee dabkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay dababka caynkana ay soo bateen waxaana loo sababeynayaa in meelaha qaar dabka iyo korontada bulshada aysan kala saarnayn oo ay dhayalsadaan waxaana la gudboon in ay ka foojignaadaan maamulka la baxay somalilan ayaa xabsiga dhigay in ka badan boqol iyo konton dhallinyaro ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli howlgalladan oo ay ciidamada maamulka la magacbaxay somalilan ka sameeyeen magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxa ay kusoo qabteen dhallinyaro badan oo kuwa deegaanka ah in ka badan boqol iyo konton dhallinyaro ah oo ay soo qabteen ciidamada somalilan kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay beliloqo ka geysteen magaalada cerigaabo intii ay socdeen dagaaladii dhacay maalmihii lasoo dhaafay axmed cabdi muuse oo ah gudoomiyaha maamulka la magacbaxay somalilan ee gobolka sanaag ayaa faahfaahin ka bixiyey dhalinyarada ay soo xireen iyo bililiqada ay ka geysteen cerigaabo haddaba waa kan isaga oo arrintaasi ka hadlaya magaalada xaafad walba ku taalla qaxa waa laga dareemay bililiqadana xaafad walba way ka dhacaysa dadyogan idin hortaagan xaafadaha kala duwan baa lagu soo xidhay sawirada sida khaldan loo yar macnaynayo miidiya yaalla ee laga dhigaya in xaafado reere leeyihiin si gaara loo beegsaday ma aha xaafado reer keliya leeyihiine xaafadaha la beegsaday waa xaafadaha walba oo magaalada ah oo laga baxo tirada maxaabiista la haya boqol iyo kontonka kor u dhaafaya wixii dembiye ku caddaadaan waxay bilaabmaysaa berri maxkamad horgeyntooda haddii ilaahay idmo wixii dambe waxaa loo gudbi doonaa kala saaristooda iyagana sidaas si le iyadoo ay weli magaalada cerigaabo ka taagan tahay xurguf dagaal oo u dhexayso maamulka somalilan iyo kuwa s e c khaatumo ayaa waxaa dhanka kale maamulka somalilan uu sameeyey howlgal oo ay ku sheegeen in ay kusoo qabqabteen dhalinyaro bililiqo ka waday xaafadaha magaalada cerigaabo waxaana weli magaalada ka maqan dadkii ay barakiciyeen dagaalada halkaasi ku dhex maray labadaasi maamul dowladda federaalka ayaa turkiga kula heshiisay in maraakiib iyo doomo hor leh ay dalka keento si ay u xaalufiyaan kheyraadka badda soomaaliya farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya heshiiskan ay labadan dal ku gaareen magaalada ankara ee caasimadda turkiga ayay dowladda federaalk waxa ay turkiga ugu saxiixday in maraakiib iyo doonyo hor leh dalka keento si ay u xaalufiyaan khayraadka badda soomaaliya tani ayaa daba socota heshiis hor leh ay wada gaareen labada dhinac kaas oo uu turkiga soomaaliya ugu soo diray markab ay ku sheegtay inuu sahminayo shidaal dowladda turkiga ayaa ka mid ah kuwa duulaanka ku jooga dalka islamarkaana boobka ku haya khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaana xeebaha soomaaliya ka jooga maraakiib iyo doonyo xaalufinaya khayraadka ceegaagan baddeena soomaaliya si kastaba ha aatee xasan sheekh ayaa marka laga yimaado barakicinta iyo boobka hantiyadeed ee uu ku hayo bulshada ayaa dhanka kale waxaa isa soo taraya heshiisyada xaaraanta ah ee uu la gelayo shisheeyaha kusoo duulay dalka kaas oo uu uga iibinayo dhalinta iyo khayraadka ku jira badda iyo beriga dalka iyadoo mar sii horraysay heshiis uu ku iibinayo dumarka soomaaliyeed la galay sacuudiga qaybo ka mid a badda casna ugu saxiixay abiy axmed magaalada ankara ee turkiga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa